alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalih wsaxbihi wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo dhex jiray kitaabkii lumcat lictiqaad kitaabkii waxaynu ku soo dhex jiray lumcat lictiqaad lilimaam ibni qudaama raximah llah gaar ahaan qeybtii dambe ee uu kaga waramayey ishraatu saaca iyo fitnada qabriga iyo cadaabkiisa iyo naciimkiisa iyo umuurta caynkaas ee qeybka ah ee nusuustu ku soo aroortay in la rumeeyana ay waajib ka tahay qaala wuxuu ihi walbachu isa soo saarka bacda almowti geerida dabadii la isa soo saaraa xaqun xaq weeyi wadaalika kaasina ay xaasilun wuxuu dhacaya xiina yanfukhu marka uu afuufo israafiilu israafiil calayhi asalaam fi suuri suurta markuu afuufo faidaa hum min alajdaai ilaa rabbihim yansiluun faidaa hum waaba iyaga oo dadku min alajdaai xabaalaha xaggooda yansiluuna deg deg uga soo baxaya ilaa rabbihim xagga rabbigoodna u soo baxaya waaba iyaga oo xagga rabbigood si deg dega ugu soo baxaya oo xabaalihii iyo halkay ku aasnaayeen ka soo baxaya marka waa isa soo saarkii isa soo saarkaas iyo bachigaasina wuxuu xasilayaa marka suurta la afuufo suurtana waxaa la afuufayaa laba jeer baa la afuufayaa sida ilaahay yihi jala wacalaa wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ila man shaa allah uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun marka horaa la afuufayaa waa lagu wada dhimanayaa marka labaad ayaa la afuufayaa haddana waa laysa soo saarayaa marka aayaddaasi suuratu zumar aakhirkeeda ku jirtaa waxaa ilaahay ku sheegay laba jeer in suurtii la afuufayo nafkhatu saciq iyo ta la ysku soo saarayo asaciqna waxaa aayadda looga jeedaa sida muxaqiqii ibnu catiya uu sheegay almuxarar uu ku sheegay macni waxa weeye almowt baa looga jeedaa tii lagu dhimanayo weeye dadku intay daataan bay markaa dhimanayaan bacdu ahlilcilmina waxay maraan maye saddex jeer baa suurta la afuufayaa labadan aayadani sheegtay ta lagu dhimanayo ta la ysku soo saarayo iyo mid ka sii horeyso oo nafkhatulfazica tii lagu argagaxayey oo taana waxaa lagu sheegay suuratu annamli aakhirkeeda wa yowma yunfakhu fi suuri fasaciqa fafazica man fi samaawaati waalardi ilaa man shaa allah wa kulluna towhu daakhiliin marka waxay idhaahdeen nafkhatu lfazic baa jirtoo labadaa kasii horeyso waa taa markay makhluuqaadka kala duwan maqlaan ay argagaxayaan wallaahu aclam waxaad moodaa inay laba yihiin ha yeeshee marka nafkhatu lfazic yani marka la afuufo in la argagaxayo haddana waxa weeyaan marka la dhimanayo sidaasa u eg tahay wallahu aclam qur-aanka markaad akhridana meelaha qaar sidaasa waxa weeye ka muuqata walada suuratu yaasiin aayaadka ay ku jirta aayaddaa hadda mualifku inoo sheegay faidaa hum min alajdaai ilaa rabbihim yansiluun marka aynu xaggeeda hore soo akhrina aayaadka inay laba yihiin baad ka arkaysaa wallaahu aclam asuurna wuxuu rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi wasalam inay tahay gees la afuufayo oo markii la weydiiyey xadiid markaa sugan wuxuu hi waa qarnu yunfakhu fiih gees la afuufayo weeye malaga afuufayaana waa israafiil xadiid baa sheegaysa inuu israafiil yahay laakiin bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen asaaniideedu may asixin ha yeeshee bacdu ahli lcilmi ijmaacaad bay ku soo rareen ee malaga suurta afuufaya inuu israafiil yahay marka arrintaasi ayaa adigu calaa kulli xaal caan ahoo mashhuura waxaanu rasuulkeennu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama inuu afka geliyey geeskaa uu afuufayo hoosna u foorarsaday waa horeba oo uu sugaayo wakhti alla wakhtiga la amraayo ee la odhanayo ku dhufo adduunyadan gebigeeduba intaasay ku eegtay beri horuu diyaargaroobay marka waa diyaaroo sidaasuu haystaa ku dhufo ayuunbaa la odhanaya kolkaasuu ku dhufanaya qaala wuxuu uhi wayuxsharu waa la soo xashrinayaa annaasu dadka yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xashriguna waa xaqoo waxaa looga jeedaa jamcu lkhalaa'iqi yowma alqiyaamati lixisaabihm walqadaa'i baynahum waa ururinta dadka maalinka qiyaamo loo soo ururinaayo si loo xisaabiyo loona kala xukumo xufaatan iyagoo cagaagan baa lasoo waxa weeye ururinayaa oo curaatan qaaqaawan oo gurlan buuriye qab ah oo buhman ay laysa macahum shay waxba waxa weeyaan markaa aan wadan waxalla waxay wataan iyo waxay sitaan midnaba aanu jirin fayaqifuuna waxay istaagayaan fii mowqifi alqiyaama mowqifkaasi qiyaamaha ayay istaagayaan marka arrimahaasi ee axaadiidta saxiixa ah ayay ku soo arooreen dadku maalinka qiyaame marka la soo xashriyo dhar ma wataan oo kaba ma wataan oo waxa weeyaan markaa waa buuriye qab sidii ilaahay ku abuuray baa lagu soo xashrinayaa sida qur-aanka rabbi ku yidhi kamaa bada'na awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunna faaciliin markaasaa mowqifka qiyaamaha la joojinaya meeshaa dadka qiyaamaha la joojinayaana waa dhul waxa weeye kan aan ahayn oo kan lagu bedelayo oo waxa weeyaan markaa cidina calaamade aanay ugu ooldhiigna aan lagu daadin yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati calaa ardin baydaaa cafraa ka qursati naqiy laysa fiiha caalamun liaxad halkaasaa dadka la ysugu keenayaa oo lagu soo xashrinaya in badan bay kolkaa taagnaanayaan wakhti aada u dheer cadceeddana waa la soo dhoweynayaa ahwaal iyo dhibaatooyin badan ayaana halkaa ka dhacaya buhmanna xadiidka ayaaba rasuulku ku fasiray sala allahu calayhi wasalama markii la weydiiyey ee lagu yidhi wamaa buhman qaala laysa macahum shay waxba ma sitaan buuro wax alla waxay maalinkaa sitaan ma jiro waay bilaa dharha lagu soo saaree laakiin marka dambe in waxa weeye dadka qaarkood dhar la siinaayo waa mid soo aroortay cidda ugu horeysa ee dhar la siinayaana waa nebi ibraahim calayhi asalaam qaala wuxuu ihi xataa yashfaca fiihim sidaasay halkaa u taagnaanayaan xataa yashfaca fiihim ilaa uu uga ergeeyo nabiyunaa nabigeenna muxamadun ahi sala allahu calayhi wasalam wayuxaasibuhum allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baana xisaabinaya dadku markay qiyaamaha in badan badan taagnaadaan ayay odhanayaan cid inoo ergeyso si laynoo kala saaro aynu markaa raadinno markaasay nebi aadam u tegayaan haddana nebi nuux haddana nebi ibraahim haddana nebi muuse haddana nebi ciise calayhim asalaatu wasalaam intuba way ka cudur daaranayaan inay iyagu markaa shafaaco qaadaan nebi maxamed baanay u imanayaan marka u dambeysa sala allahu calayhi wasalama markaasuu rasuulku u shafaaco qaadayaa ilaahay shafaacadiisa ka aqbalayaa oo dadka markaa uu sidaa ku kala saarayaa waxa weeyaan marka waana almaqaamu lmaxmuud weeye casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda waa ka ilaahay yidhi jala wacalaa waay shafaacadaasi markaa la ydhaha shafaacat lcudmaa aynu horena u soo maray iyada waa laysku waafaqsan yahay oo ciddii dani ma jirto wayuxaasibuhum allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay dadka waa xisaabinayaa watunsabu waa la dhigayaa ay tuudacu baarisatan almawaasiinu miisaanadiina waa la dhigaya watunsharu waana la kala fidinayaa addawaawiinu diiwaanadii oo wixii ku qoraa xaashiyihii camalka ayaa la muujinayaa watatataayaru waxaanay u kala duulaysaa saxaa'ifu lacmaali xaashiyihii camalladu ila alaymaani midigyada iyo washamaaili bidixyada ayay u kala duulaysaa faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira alla wuxuu ihi jala wacalaa faama man midka miyaa uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fasawfa yuxaasabu jeer dambaa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab xisaabtaasoo yasiiran fudud wayanqalibu wuxuu u noqon doonaa ilaa ahlihi ehelkiisii jannada joogay masruuran xaaluu faraxsan yahay wa amaa man midka samiya uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi xaggiisa dambe laga siiyo dhabarka dabadiisa laga siiyo fa sawfa yadcu jeer dambuu u yeedhan doonaa hubuuran halaag oo u odhan doonaa wa hubuuraah wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran naarna wuu geli doonaa xisaabtu waa xaq aayaadkaasaa ilaahay ku sheegay iyo markaa qaar kaleba dadkuna waxay u qaybsamayaan kuwo xisaab markaa shadiid ah oo adag la xisaabinayo ciyaadan billaah iyo kuwo xisaab fudud la xisaabinayo sida aayaddaasiba ay sheegayso fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaabtaa fududna markii rasuulka ay weydiisay caaisha radia allaahu canha wuxuu ihi inamaa dalika alcard kaasi waa bandhig waa qofka camaladiisii in loo bandhigo la idhaha kaasaad samaysay kaasaad samaysay kaasaad samaysay qofka muminkaa ilaahay waa kaa intuu la gaar noqdo dabadeeta camalkiisii odhanaya kaama samayso kaama samayso kaama samaysay addoonka muminkii markuu wada qirtay uu isu arkay inuu halaagsamay ayuu ilaahay odhanaya adduunyadana waan kuga asturay haddana waan kuu dhaafayaa marka xisaabtaa yasiirka bandhiga qofka camalkiisii loo bandhigaya rasuulku ku fasiray sala allahu caleyh wasalam tashadiidka ah ee adagina waa qofka lala niqaasho ee midhmidh inta loogu dul joojiye la yidhaha maxaa kugu watay maxaad u samaysay man nuuqisha alxisaabu cudib waxaa kale oo jira waxa weeye dadka qaar aan la xisaabinahaynba ummaddan badh aan la xisaabinayn baa jira oo xadiidkii markaa saxiixa ku yaalay waa kii rasuulku sheegayay sala allahu calayhi wasalama toddobaatan kun oo ummaddan ka mid oo jannada ku gelayo bikayri xisaabin walaa cadaab oo uu ka mid ahaa cukaasha ibnu mixsan radia allahu canhu weliba tiradan in la siyaadiyeyna xadiid kale oo sugan baa isna sheegaya kadaalika ambiyada iyo rusushana iyagana lama xisaabinayo waayo dadkii atbaacdooda ahaa haddii aan barhkood la xisaabinahayn iyaguna dee way uga awleysan yihiin wallaahu aclam xisaabtu markaa waa taa faahfaahinteedana waynu soo maray wakadaalika miisaanadii ayaa iyaguna maalintaa la dhigayaa tunsabu almawaasiinu ay tuudacu almawaasiinu baarisa miisaanadiina iyadana waa la dhigayaa sida sheekhu adilada uu inoo sheegi doono wa tunsharu dawaawiin diiwaanadana waa la nashrinayaa nashriga waxaa looga jeedaa waxa weeye markaa waa albastu waa in la kala bixiyo oo la kala fidiyo weeye waay muraadkuna wuxuu yahay wixii dadka ugu qoraa markaa waxa weeye diiwaanada diiwaanaduna waa saxaa'ifulacmaal waa warqadihii iyo xaashiyihii iyo kutubtii lagu qoraayo acmaasha bani aadamka iyo dadka ayaa la muujinayaa qof walba la tusayaa wixii uu qoraa waa ka ilaahay yihi wakula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaba manshuura yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waida asuxufu nushirat waa ka ilaahay yihi jala wacala marka waa la kala furaya waa la kala bixinaya xataa qofka isaga la kala bax la odhan maayo iyadoo maftuuxo ah oo kala furan ayuu la kulmayaa markaa akhri unbaa la odhanayaa adigu qof walibana wuu akhrisan karayaa kitaabkiisa maalinkaa kii qoraalka yaqaana iyo kii aan aqoonba waayo adaa xisaabiya isugu filan akhrisa ayaa la odhanaya waa arrimo waxa weeyaan markaa waaweyn oo mudan qofka muslimka inuu in badan ka fikiro weeye watataayaru saxaa'ifu alacmaali ila alaymaani waashamaa'il xaashiyahaasi iyo kutubta qofka camaladiisa lagu qorayna ee dadka qaarna midigtay ka qaadanayaan qaarna bidixda midigta dadkii wanaagsanaabaa ka qaadanaya bidixdana dee kuwii markaa xumaa aayaddan ku jirta suuratulinshiqaaqna waxay sheegaysaa waraaa dahrihi aayaadka qaarna shimaal bay sheegayaan ismana diidana waxaa lagu jamcinayaa gacanta bidixinta xagga dambe loo jabiyo ayaa xagga dambe looga dhiibayaa marka bidixdiina waa laga siiyey xaggii dambena waa laga siiyey qaala wuxuu ihi walmiisaanu miisaankana lahu wuxuu leeyahay kifataani laba kafadood buu leeyahay walisaanun iyo carab tuusanu bihi waxaana lagu miisaamayaa alacmaalu camaladaa lagu miisaamayaa faman haqulat mawaasiinuhu faman haqulat axadka ay cidda ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu fa ulaaika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanaya weeye yacnii cidda miisaanada iyo kafada la saaray xasanaadkiisa iyo khayrkiisu ay ka cuslaatay ka raajix noqoto kafada kale ee sayi-aadka la saaray kuwaasaa aflaxaya waman khafat cidda ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisuna fa ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye khasiruu anfusahum nafahooda khasaaray nafahoodii bay khasaareen khasaaraha ugu weynina kaa weeye ciyaadan billaah fa ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye khasiruu anfusahum nafahoodii bay khasaareen fii jahanama ay fahum iyagu fii jahanamo naarta jahanamo la idhaahdo ayay khaaliduuna ku waarayaan waayahay miisaanku markaa laba kafadood inuu leeyahay xadiidta saxiixa bay ku soo aroortay kafa iyo kifa kaafka in la fadxeeyo iyo in la hoos dhigo labaduba way suurowdaa marka laba kafadood buu leeyahay axaadiidta u daliilkaana waxaaba ka mid ah xadiidu lbitaaqa xadiidkii saxiixa ahaa ee xadiidu lbitaaqa caanka ku ahaa labadaa kafadood ee uu miisaanku leeyahay midna xasanaadkaa la saarayaa midna sayi-aadka ayaa waxa weeye la saarayaa sida ahlu sunnuhu rumaysan yihiinna waa miisaan xaqiiqi ah oo kayfkiisa inagu aynaan garanayno dee waa qeyb oo waa arrin inaga maqan adilada qur-aan iyo xadiid balina ay ku soo aroortay dadka muslimiinta ahina ay ku ijmaaceen in markaa la rumeeyo weeye dadka qaar baa markaa diido oo yidhaahda maya ee miisaan xaqiiqii ma jire waa kinaayatun can iqaamati alcadli cadaaladda ayaa la oogayaa cadaalad baa la qaadayaa waa la garsoorayaa unbaa loo jeedaa taasina sax maahe waa mid baatila weeye wa lisaanun buu sheekhu yihi carabna wuu leeyahay oo carabkiisa waxaa looga jeedaa waxa yare labada kafadood dhexdooda ka taagan masalada ku saabsan miisaanka aakhiri markaa carabkaa yar ma leeyahay qur-aanku ma sheegayo waxa axaadiidoo saxiixoo ku soo aroorayna ma jiro ibnu cabbaas waa laga wariyey laakiin duruq aan sugnayn oo aada u daciifa ayaa lagaga wariyey min ariiqi alkalbi oo matruuk ahaa ayuu kaga soo arooraa baa la idhaahdaa adigu ciduu ka sugnaaday waxaa la idhahda alxasan albasriy oo taabici ahaa caalima ayuu isnaad xasana kaga soo arooray bay baaxisiinta qaarkood yidhaahdeen arrinkan oo kale oo keybana waxa weeye qowl taabici oo qura laguma sugi karo wallaahu aclam ha yeeshee lisaan inuu leeyahay waa mid iska caan ahoo kutubta ictiqaadka had iyo jeer muntashir ku ah oo ibnulqayim banuuniyada waa ka ku idhaahda walahu lisaanu kifataahu tuqiimuhu lmaxsuusa cinda diliqaani saasuu markaa mualifku u soo arooriye mooyaane wax daliilaho ama qur'aana ama xadiida oo uu leeyahay lisaan inuu miisaanka aakhiri leeyahay ma ogin wallahu aclam tuusanu bihi lacmaal wuxuu halkaa mualifku ishaaray in camalada la miisaamayo waxaa la miisaamayaa acmaasha uu yahay haddii la idhaahdo acmaashu waa acraad waa waxyaabo aan markaa la taaban karin oon la qaban karin miisaankana wax dee jismila ama la taaban kara ayuunbaa la saaraa soo maaha sidee markaa acmaashii loo miisaamayaa jawaabtu waxay tahay ilaahay jala wacalaa marka uu doono inuu miisaamo ajsaam buu ka dhigaya wallahu calaa kulli shayin qadiir wax markaa ajsaamahoo miisaanka qabanaya ayuu ilaahay jala wacalaa ka dhigaya ilaahayna wax walba uu awooda waxaa kaloo adiladu ay tustay in la miisaamayo alcaamil yani qofkan camalka sameeye laftiisa in la miisaamayo adilada qaar baa tusinaysa waxaa kaloo adiladu ay tustay suxuful acmaal xaashiyaha camaladaasi ku qoran yihiin qudhoodana in la miisaamayo sida lagu jamcinayaana waxa weeye wallahu aclam in la idhaahdo saddexdaba waa la miisaamaya alcamal walcaamil wa suxuf lacmaal saddexdaba waa la miisaamaya waayo saddexdaba mar haddii adiladu ay sheegtay in la miisaamayo dee waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa in intaba la miisaamayo waa tahay qaala wuxuu uhi walinabiyina nabigeenna waxa u sugan sala allahu calayhi wasalama muxamadin ah xawdun dar darkaasoo fi lqiyaamati qiyaamaha ku sugan kaasoo maauhu biyihiisu ashaddu ay ka daran yihiin bayaadan xagga caddaanta min alabani caanaa waa xawdkii iyo darkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayahay marka xagga caddaanta marka la eego caanaa way ka cadyihin biyihiisu wa axlaa way ka macaan yihiin min alcasali malabka wa abaariiquhu koobabkiisuna koobabka dul yaalee lagaga cabayaa cadadu nujuumi asamaa tirada xidigaha samada weeye waay xagga markaa tirada ciiddaasay ka badan yihiin sida xidigahani ay u badan yihiin oo xidigaha samada ee aadka u badan markaad eegto gaar ahaan habeenada gudcurka ah ayay la tiran yihiin kadaalika waa kuwo aada iyo aada u qurux badan oo warwarhaya wey man shariba qofka ka caba minhu ay min alxawdi darka rasuulka sala allahu calayhi wasalam sharbatan hal cabisa qofka ka cabe mar ka caba waa masdaru mara sharba waa facla moogta lam yadma ma haraadayo bacdahaa cabistaa dabadeed abadan weligii qofka hal mar ka cabaa weligii dib u haraadi maayo waaye darka rasuulkuna wuxuu ka mid yahay sala allahu calayhi wasalam waxyaaba maalinka qiyaamo jira waana arin markaa qeyb ahoo inaga maqan adiladuna ku soo aroortay in markaa aynu rumayno aynagu waajibaa oo axaadiista ku soo aroortay xawdka rasuulku waa mutawaatir oo axaadiis aada u badan weeye waayahay waana fadiilo loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu ilaahay weydiisto jala wacalaa inaanu ka qadinin qofka muslimku waa inuu in badan rabbigii weydiisto inuu waxa weeyaan markaa miisaankiisa cusleeyo iyo xawdka rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu markaa ka cabo iyo shafaacada rasuulka ee soo socota inuu helo iyo arimaha noocaasa waay xadiidta ku soo aroortayna waa mutawaatira mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beyta waxtasib waru'yatu shafaacatu walxawdu wamasxu khufayni wahadi bacd walxawdu waa kaa ku jira masaail ku saabsan oo horeynu usoo maray ma nabigeenuu ku gaaryahay mise kuma gaar aha xadiis baa jira sixadiisa laysku khilaafsan yahay oo sheegaya ina likulli nabiyin xawdan hadii la yidhaahdo markaa xadiidka la quweeyo oo la yidhahdo wuu sugan yahay waxay noqonaysaa inuu rasuul weliba xawd leeyahay ayeeshee xawdka rasuulkeennu waa ka ugu weyn wa akharuhaa waarida waana ka cidda u soo arooreysa ee ka cabaysaa ay ugu badan tahay weeye maalinka qiyaame qofka darka rasuulka ka cabayaana waa qofka ka caba sharciga nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sunnadiisa intuu adduunyada jooga ee dabaqo weeye sidaa awgeed baa waxaa soo arooray dadka qaarkood in darka rasuulka iyo xawdkiisa laga eri doono kuwaasi waa kuwii ridoobay ee diintan garab maray ama bidaca iyo waxyaabaha sharciga khilaafsan la yimi qolada raafidada la idhaa shiicada ah ee aadka u lumay saxaabada ayay markaa ku sheegaan iyagu kuwa xawdka laga eryayo laakiin beentood weeye kuwaasi waa beenaalayaal dadka kuwa ugu beenta badan ayay ku jiraan saxaabada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam cidda ugu horeysa ee xawdka rasuulka ka cabaysa fadaaishaana helaysa weeye ridwaan اllahi calayhim ajmaciina qaala wuxuu hi wاsiraaطu xaqu yajuusuhu اlabraaru wayazilu canhu اlfujaar wاsiraatu siraadkuna jidka siraadna xaqun xaq weeye yajuusuhu waxaa ka tallaabaya alabraaru dadka markaa wanaagsan wayazilu canhu waxaana ka simbiririxanaya alfujaaru dadka xunxun baa ka simbiririxanaya ciyaadan bilaah ilaahay baynu weydiisanaynaa jala wacalaa inta dhaafaysa inuu inaga yeelo ilaahay baynu ka magangelaynaa inta ku simbiririxanaysa inuu inaga yeelo ee asiraatu ikhwaani waxa weeye waxaa looga jeedaa sharcan aljisru almansuubu calaa matni jahannam biriishka naarta jahanama la duldhigayo ayaa waxa weeyaan markaa looga jeedaa waana xaq oo adiladaa ku soo aroortay oo axaadiidta markaa saxiixa ah ee bukhaariga iyo muslimka iyo keyrkoodba ku taallaa ayaa sheegayso rasuulkeennu ku faahfaahiyey sala allahu calayhi wasalam qur-aankana waa loo deliishaday oo ilaahay markuu ihi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqadiya wuruudka naarta jahanamo loo arooraye dadkoo dhamme ay ku aroorayaan bacdu ahli lcilmi waxay ku fasireen inuu yahay almuruuru cala siraad marista jidka siraad la dul maraayo ayaa waxa weeyaan markaa ay ku fasireen waay jisrigaa waa la dul marayaa dadkuna waxay noqonayaan weliba jisriga calayhi kalaali kalbado ayaa sidaa ugu teedan oo sidaynu kitaabkii hore ku maray dadka ku dhufanayso ku qabanaysa biqadri acmaalihim dadku markaa waxay u qaybsamayaan qaar tallaabo iyagoo badbaaday iyo qaar kalaaliibtaa ku teedsane ay sii jeexjeexdo sii jarjarto deetana dhaafa iyo qaar intay kalaaliibtaasi qabtaan naartii jahanama oo xagga hoose ka holcanaysa ay sidaa ugu tuuraan wakada siraatu yumaddu fowqa jahannamin famusallamu naajin waakharu muhmalu dadku qaybahaasay waxa weeye noqonayaan sidaa awgeed baa sheekhu uhi wasiraatu xaqun weeye yajuusuhu waxa markaa dhaafaya oo ka tallaabaya alabraaru dadka wanaagsan wayazilu canhu lfujaar kuwa fujaarta ahina way ka simbiririxanayaan waxaana soo arooray inuu aada iyo aada u dhuuban yahay weliba uu afwan yahay oo saxiixa muslimka waxaa ku soo arooray abu saciid alkhudri inuu yidhi balaganaa annahu adaqu min alshacrati wa axaddu min asayf waxaana soo gaadhay inuu seeftana ka afwan yahay jidkaa siraad tintana ka dhuuban yahay baana soo gaadhay buu yihi rawaahu muslim waaya markaa dadku marka la eego marista ay marayaan dee way kala dheeraynayaan qaar baa sida ilbiriqdeed u maraya qaar baa sida hilaaca u maraya qaar baa sida fardaha dheereeya u maraya qaar baa sida rikaabka geela u maraya qaar baa orod ku maraya qaar baa socod ku maraya qaar baa waxa weeye xataa dabakusiqid iyo gurguurasho waxa weeye ku maraya taasina waa sidii loo kala camalka badnaa loo kala khayrka badnaa weeye oo qofba qofkii uu ka khayrka badnaa uu ka heerka sarreeyey ayaa marista jidka siraad ay uga fududaanaysa u kaga dheeraynaya qaala wuxuu hi wayashfacu wuxuu ergeynayaa nabiyunaa nabigeennu sala allahu calayhi wasalama fii man dakhala annaara cidda naarta gashay oo min ummatihi ummadiisa ka mid a wa min ahli lkabaa'iri ahlulkabaa'irka ka mid ahaaday fayakhrujuuna waxa ay kaga soo baxayaan waxa ay ku soo baxayaan dha bishafaacatihi shafaacadiisa ayay ku soo baxayaan bacda ma xtaraquu intay gubteen dabadeed ee wasaaruu ay noqdeen faxman dhuxul iyo waximaman kuwa markaa madmadow ay muswaddi lwajhi kuwa wejigoodu gubtu madoobaaday wayadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannada ayay ku gelayaan bishafaacatihi shafaacadiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam shafaacaadka rasuulka waxaa ka mid ah shafaacat lcudmaa ayaynu soo sheegnay shafaacaad kalena way jiraan kitaabkii hore aynu ku soo balballaadhinay shafaacada halkan sheekhu markaa uu inoogu sheegay waa shafaacatu ahlilkabaa'ir waa shafaacadu rasuulku dadka ahlulkabaa'irka ah ee naarta mutaystay uu u shafaaco qaadayo dadkaasina laba qaybood bay noqonayaanoo qaar kabaa'ir sameeyo naarta ku mutaystay kabaa'irkooda ah waxaa loogu shafaaco qaadayaa oo ilaahay loo baryayaa inaanu naartaba gelin walkaasaa sidaa naarta lagaga baajinaya lagaga badbaadinaya qaar markaa kabaa'ir sameeyey oo naarta ku mutaysto dabadeeta sidaa ku galayna waa loo shafaaco qaadaya ilaahay baa loo baryayaa in laga soo saaro oo naartaba galay dabadeetana shafaacatu shaaficiin baa ilaahay naarta uu heh kaga soo saaraya marka shafaacatu ahli kabaa'ir baaba labadaa qaybood ee waxa weeya noqonaysa shafaacatu ahli kabaa'ir axaadiista ku soo aroortay gaar ahaanteeda waa mutawaatira shafaacadaasina waa shafaacaday aadka u diidi jireen muctasilada iyo khawaarijtu sababtay u diidayaan waa maxay waxay u diidayaan markaa waxay ku dhisayaan asalka ah qofka saaxibulkabiiraha ahi waxa weeye waa gaal marka waxa weeye isla iimaankii wuu ka baxay iimaankii dhammaantii wuu ka wada baxay bay isku waafaqsayen muctasile iyo khawaarij ya inkastoo muxuu galaydaa ay ku kala yar duwan yihiin calaa kulli xaal waxay leeyihin mar haddii iimaankii uu ka wada tegey duu sidaa ku dhintay isagoon ka toobadkeenin aakhira wuxuu ka mid yahay kuwa aanay shafaacadu anfacahayn ee ilaahay yihi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwaasuu ku biiraya bay dhahan loo shafaaco qaadi maayo waaya laakiin arrintaasi waa baail madaahibta baailka markay ahlulbidacu la yimaadeenna ahlu sunnihii iyo ahlulcilmigii hore waxay sameeyeen axaadiidta ku soo aroortayna aada u wariyeen ee axsaaniidda saxiixa ah leh ee faraha badan oo ay jamciyaan oo qaarkood mualafaad gaara ay ka qoraan qaarkood markaa kutubtooda sunnada ay ku sheegaan ayay markaa sameeyeen si loo ogaado shafaacadaasi inay sugan tahay waxaa axaadiidtaa ka mida xadiidka saxiixa ah imaamu axmed iyo ay warinayaan ee rasuulku uhi shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati dadkii naarta galay dee naar waynu dareemaynaa dhibteeda waxa weeye markay galaan way ku gubanayaan dabadeetana waxaa lagaga soo saarayaa shafaacatu shaaficiin ama ilaahay raxmaddiisaba iyagoo waxa weeye gubtay oo sida waxa weeyaan markaa dhuxusha oo kale noqday markaasaa waxaa lagu tuurayaa sida xadiidkii saxiixuu sheegayey nahrulxayaa webi la ydhaa markaa nahrulxayaa ama webigii nolosha ayaa lagu tuurayaa fayanbutuun kolkaasay soo biqlayaan oo ay waxa weeye dib isu soo bedelayaan oo nololi dib usoo gelaysaa ay dib usoo hagaagayaan weeye qaala wuxuu uhi wayashfacu nabiyuna nabigeennu wuxuu ergeynayaa sala allahu calayhi wasalama fii man dakhala naara cidda naarta gashay oo min ummatihi ummadiisa ka mid oo min ahli lkabaa'iri dadka ahlulkabaa'irka ka mida wayakhrujuuna waxa ay ku soo baxayaan bishafaacatihi bacda ma xtaraquu intay gubteen dabadeed ee wasaaruu ay noqdeen faxman kuwa dhuxuloobay oo waximaman markaa madoobaaday madow wejiyadoodu madoobaadeen wayadkhuluuna aljannata jannada ayay ku gelayaan bishafaacatihi shafaacada shafaacatu ahli lkabaa'irna rasuulka sala allahu calayhi wasalama kuma gaaraha waa lala wadaagaa shafaacaadka rasuulka ku gaara ku gaarka ah ka mid ma aha oo shafaacaadka rasuulka ku gaarka ahay qiyaamaha waa saddex kale walisaa'iri alambiyaai ambiyada kalena waxaa u sugnaaday iyo walmuminiina muminiinta iyo walmalaa'ikati malaa'igtaba shafaacaatun ergooyin baa u sugnaaday ergooyin bay iyaguna leeyihiin ambiyada kalena way ergeynayaan muminiintu way ergeynayaan ciddii ka mid ahee ilaahay u fasaxa malaa'igtii way ergeynayaan waaya laakiin ogow oo shafaacadaasi sugani labadii shardi ee macruufka ahaa kutubta towxiidkana aynu ku aragnay ayay leedahay oo waa alidnu waalrida waa inuu ilaahay ciddan u shafa shafaaco qaadaysa u ogolaado inay shafaaco qaado ee idnu llaahi lishaafici an yashfac iyo arida oo ah qofkan loo shafaaco qaadaya inuu marka horeba yahay qof muslim ahoo ahlu towxiida qaala rabbi wuxuu yihi caza wajala yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yashfacuuna ila liman irtadaa wahum min khashyatihi mushfiquuna isagoo ilaahay malaa'igta ka waramaya ayaa alla wuxuu ihi yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya wamaa khalfahum waxa ka dambeeya ay maa camiluu wamaa hum caamiluun waxay sameeyeen iyo waxay samayn doonaanba alla wuu ogyahay walaa yashfacuuna umana ergeynayaan malaa'igtu ilaa liman irtadaa ilaahay ciduu raalli ka noqday mooyaane yacnii cid uu uga raalli noqday inay u ergeeyaan oo uu u fasaxay oo wahum iyagu waa malaa'igta min khashyatihi ilaahay baqihiisa ayay mushfiquuna la baqanayaan ay khaaifuun baqaha ilaahay darti iyo cabsidiisa ayay markaa la baqanayaan oo ilaahay bay ka amar qaadanayaan oo rabbigood ayay addoomo u yihiin marka aayadda waxaa laga qaadanayaa malaa'igta inay shafaaco qaadayso iyo cid aanu ilaahay u ogolaan oonu raalli uga noqon inaanay u shafaaco qaadahayn adilo badan oo kalena masaladaasi way ku soo aroortay xadiid markaa saxiixa ku yaalana waxaa ku soo arooray ilaahay jala wacalaa inuu odhanayo shafacat almalaa'ikatu washafaca annabiyuuna washafaca almu'minuuna walam yabqa ilaa arxamu araaximiin fayaquulu llahu tacaala shafacat almalaa'ikatu washafaca annabiyuuna washafaca almu'minuuna walam yabqa ilaa arxamu araaximiin fayaqbidu qabdatan min annaari fayukhriju minha qowma lam yacmaluu khayra qad qad caaduu ximamaa waayah marka xadiidkaa shaa sheegayaba ee dadka mu'miniinta ah iyo malaa'igta iyo ambiyada intuba inay shafaaco qaadayaan marka intaasba ay shafaaco qaadaan ayaa dad baa weliba naarta kusii hadhaya ee muslimiin ah markaasaa ilaahay jala wacalaa uu bar ka mida naarta ka soo saarayaa oo biduuni shafaaca uu kaga soo saarayaa bal biraxmatihi qaala wuxuu uhi walaa tanfacu ma anfacaysa alkaafira gaalka shafaacatu shaaficiina kuwa ergeeye ergadoodu aqbali mayso kuwa ergeynayaana waa kuwa aan idiin sheegay waay wakadalika waxaynu aragnay oo axaadiista aynu ku aragnay kuwa ergeynaya waxaa ka mid a acmaasha qaarkood sida qur-aanka oo kale iyo soomka iyo shaaficiinta ayay ka mid yihiin maxaa u daliila ilaahay baa yidhi jala wacalaa famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin famaa tanfacuhum anfici mayso yacni waxa weeye gaalada shafaacatu shaaficiina kuwa ergeeye ergadoodu ma anfacayso waayahay kuwa ergeeye ergadoodu anfici mayso haddii la idhaahdo oo sawta abu aalib ba anfacday ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ergeeyey jawaabtu waxay tahay abu aalib kumay anficin in naarta laga soo saaro naarta in laga soo saaro kumay anficin ee waxay ku anfacday un naarta in hee laga khafiifiyo ayay ku anfacday qaala wuxuu ihi mualifku waljannatu jannada iyo wanaaru naartuna makhluuqataani laba la abuuray weeye oo jira laa tafniyaani mana dhammaanayaan makhluuqaadka ilaahay bay ka mid yihiin ilaahay baa abuuray oo labaduba hadda way jiraan weliba labadaba khuliqaa lilbaqaa ilaahay wuxuu ugu talagalay inay labaduba weligood jiraan faljannatu jannadu ma'waa awliyaa'ihi waa hoyga iyo halka ay degayaan awliyada ilaahiyo dadka wanaagsani wanaaru naartuna ciqaabun ciqaab bay u tahay liacdaa'ihi acdaadiisa cadowgiisa ciqaab u tahay oo iyaga ayuu kaga aargoosanaya wa ahluljannati dadka ahluljannaaha ahina fiiha jannada dhexdeeda mukhalladuuna kuwa lagu waarinayo weeye wakadaalika ahlu naarna iyaguna markaa way ku waarayaan kuwa ahlu naarka ah ee gaalada ah ilaahay baa yidhi ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun laa yufataru canhum wahum fiihi mublisuun ina almujrimiina kuwa mujrimiinta ahi fii cadaabi jahannama cadaabka jahannama ayay khaaliduuna ku waaraya laa yufataru canhum laga damin maayo laa yufataru canhum ay laa yukhafafu canhum laga khafiifin maayo laga damin maayo waa lagu wadaya oo wahum iyagu fiihi cadaabkaa dhexdiisa mublisuuna kuwa quustay weeye cadaabkaa dhexdiisay ku quusteen oo aamusan yihiin aamuska mid quustay marka dadka ahluljannada ah ee jannada galaa jannadaasay ku waarayaan oo weligood ay ku jirayaan dadka ahlu naarka ahina waa laba qaybood kuwa gaalo ah iyo kuwa markaa iimaan leh kuwa iimaan kali naarta hadday galaan ku waari maayaan oo ama waxaa lagaga soo saarayaa shafaacatu shaaficiin ama waxaa lagaga soo saarayaa ilaahay jala wacalaa raxmadiisa ama muddo dheer markay ku jiraanee dembigaa diyaallaba kuu roon yahay lagu cadaabayo dee laga jaro ee in badan ay ku jiraan baa ilaahay ka soo saarayaa si kastaba ha ahaatee qof iimaan uun wax kaga dhintay haba yaraada iimaankiisuye naarta hadduu galo ku waari maayo dadka labaad ee naarta gelayaana waxa weeye waa kuwa gaalada ah gaaladu iyagu way ku waarayaan naarta weligood iyo allahood halkaas ayay ku jirayaan inay weligood weliba ku jirayaanna ee, waxay ku soo aroortay saddex meelood oo qur-aanka ka mid ah suuratu nisaa suuratu laxsaab iyo suuratu ljinni saddexdaa meelood baad ka akhriyi doontaa sidaa awgeed baa aqwaasha qaar oo sheegaysa maalan naarti waxa weeye way dhammaanaysaa ama qaar la naarti iyo jannaduba way dhammaanayaan aqwaashaasi waa aqwaal waxa weeye baatila jannad iyo naartuna labaduba imika way jiraan waayo qur-aanka waxaynu ku aragnay uciddat lilkaafiriin iyadoo ilaahay naarta leeyihi gaaladaa loo diyaariyey jannadana uciddatee lilmuttaqiin dadka wanaagsan baa loo diyaariyey waxaa kaloo u daliila labadaba rasuulka waa la tusay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo u daliila inay doodeen baa rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam soo ma marka calaa kulli xaal ee inay labaduba jiraan ma diideyso in guryo laga dhiso oo qofka loo siyaad la siyaadin karo ma diideyso qaala wuxuu ihi wayu'taa waxaa la keenayaa bilmowti mowtkii baa la keenayaa oo fii suurati kabshin amlaxa oo fii suurati kabshin wan markaa suuradii leh wankaasoo amlaxa haddii allaba kuu roon yahay birdhile fa yudbaxu waxaa lagu gowracayaa bayna aljannati wannaar jannada iyo naarta dhexdooda ayaa lagu gowracaya uma yuqaalu dabadeeta waxaa la odhanayaa yaa ahla aljannati ahluljanow khuluudun waa waarid waa ku waaraysaan jannadaasi walaa mowt geeriina ma jirto wa yaa ahla naari ahlu naarowna khuluudun waa ku waaraysaanoo walaa mowta geeri'i ma jirto sidaasaa la odhanayaa marka ilaahay jalla wacalaa dadkii jannada lahaana jannada geeye kuwii naarta ku waaraya ee loogu talagalay weligood inaanay ka bixina naartii uu ku shubo ayaa waxaa la keenayaa mowdkii halkaa hadda baraarugoo iska ilaaliyo malakulmowdkii waxaa la keenayaa ma aha ee la gowracaya waxaa la keenaya waa mowdkii weeye mowdka qudhiisii mowdkuna wuxuu ka mid yahay makhluuqaadka ilaahay soo maha sida xayaatadu ay makhluuq u tahay ayaa geeriduna he ay makhluuq u tahay ilaahay miyaanu odhan aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waay marka geeridii baa la keenayaa ilaahay uu ku soo suureeyey oo uu sawirkiisa oo kale ka soo dhigay kabshin amlaxa wan markaa amlaxaho birdhi leh oo markaa cadaankiisa madmadowna uu ku jiro waay markaasaa dadkii waxa weeye ahlu janni iyo ahlu naarkiiba labadiiba loo yeedhayo kolkaasay qoorta soo taagayaan oo eegayaan iyagoo markaa garanaya ilaan qof walba geeridaas way soo martay oo qof walba waxa weeye wuu soo dhintay waay fa yudbaxu bayna aljannati wannaar naarta iyo jannada dhexdooda ayaa lagu gowracaya uma yuqaalu dabadeeta waxaa la odhanaya ya ahla aljannati khuluudun walaa mowt wayaa ahla naari khuluudun walaa mowt qole walayba halkiinaa ku jiraysaan geeridii adduunyada markaa idin soo dishay ee kusoo dhimateenna waxa weeye halkaas ayaa lagu dhaafay baa la odhanayaa dib loo dhiman maayo dhimasho dambe ma jirto waay marka arrimahaasi dhammaantood waa arrimo adiladu waxa weeye inoo sheegtay waana arrimo qeybaho aynaan weli gaadhin inagu oo markaa maqan sidaa awgeed ba inaynu rumayno ayaa markaa inala gudboon oo sidaa aynu ku rumayno ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu ina badbaadiyo maalmaha waxa weeye adadag ee soo socda ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo ina waafajiyo acmaasha wanaagsan iyo khayrka aynu ku badbaadayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk